kuwii falkaa ku kacay wixii sharcigu dhigayo ayaa tallaabo ah waa laga qaadaya waa ognahay xeradaa mudday joogeen muddaday joogeen sababtay u joogeen waa la yaqaanaa wixii ku kacay falkaa waan hubaa dadkii xeradaa joogoo dhammi kuma kicin tiro yar baa ku kacday tiradaas waxaa laga yaabaa qaarkood inay waxba ogeen oo la khalday laakiinse tirada mas-uulka ka noqonaysa wixii sharciga ay ka helaan bay leeyihiin oo lagu qaadaya ciidankana karaamo darre dambe iyo sharaf dambe inayan aynan kula kicin dadweynahaynu heellanka u nahay oo nafteenna u hurayno baan idinku bogaadinaya dhammaan meelahaad joogtaan saan uga xumahay baad iga xuntihiin waan hubaa sharaf darro maaha muddaad sugayseen waad u samirteen haddee samirkiiyuu lumin wax allaale wixii nabadgelyada xumaynaya ama dab shidaya oo nabadgelyada saamayn kule uga digaya mas-uuliyadda waxaa qaadaya web kasta oo iyo t v kasta oo arinka arinkaasa isagoo aan hubsan ka bixiya war waxaad xaq u leedahay wixii ku soo gaadha hadday kutrikutee ku soo gaadho ila hadday toos kuu soo dhaabo waa wax cad hadday kutrikutee oo mugdi ku jiro oo aad rabtid inaad wax ka tidhaahid madaxda ay saamayso iyo cidda ku shaqa leh u tagaan idin leeyahay laakiinse waxaan idinka digayaa oo aan loo dulqaadan doonin wax nabadgelyada lidi ku ah in lagu kaco waa xoriyat alqowl xoriyadda qowlku waa jira xoriyadda qoriinku waa jira xaqa distoorka ina siinaya laakiinse ku-xadgudubka ma jiro qof iyo wadar iyo hay-ad ma jiro inaad ku xadgudubtid